shirkan oo socon doona muddo laba cisho ah ayaa waxaa si gaara diiradda loogu saari doonaa wada shaqaynta booliska dhexe ee soomaaliya iyo kan maamul goboleedyada wasiiru dowlaha wasaaradda amniga maxamed xagaa ayaa ugu horey shirka ka hadlay isagoo sheegay in ujeedku yahay wada shaqayn wanaagsan oo dhex marta booliska soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana shirka soo qaadiray wasiirada amniga taliyayaasha ciidamada booliiska waxaana daafuray ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya saare axmed jaamac
waxaanu diyaar u nahay oo aynu maanta iyo beri labada maalmood shirku socon doonaba aynu saddexda beri shirka socon doonaba aynu ka wada hadli doonaa sida ugu wanaagsan ee aynu muxuu ahaa booliska soomaaliyeed labadiisa heer mid federaal iyo mid dowlad goboleed ay ula wareegi lahaayeen una dabooli lahaayeen baahida ka jirta gobollada dalka ee la xoreyn doono iyo kuwa la xoreeyey labadaba taasi oo tilmaamaysa ama ka turjumaysa sida wanaagsan ee dowladnimada soomaaliyeed ay dhinacna uga ugula dagaalamayso khawaariijta dhinacna ay dib u dhis ku samaynayso ciidankii taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jenaraal sulub axmed firin ayaa sheegay in hadday wadaan samaynta sharciga booliiska islamarkaanay rabaan in dib loo habeeyo booliska soomaaliya waxaa bilihii lasoo dhaafay u qabsoomay ciidanka booliiska soomaaliyeed shaqooyin aada muhiim u ah oo ay ka mid yihiin oo ugu waaweynna yihiin dib u eegista sharciga ciidanka booliiska dib u eegista xeerkii ciidanka booliiska dib u eegista sharcigii nabadgelyada waddooyinka iyo qeexidda habraacyada iyo waajibaadyada ay hogaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ciidanka booliisku ay kala leeyihiin inaan dhammaystirnay oo aanu dib u eegis ku samayno ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya shirka fure ayaa dul istaaga muhiimadda ay leedahay fulinta dib u dhisi lagu sameeyo booliska soomaaliya isagoo xusay in ammaanka dalka marti looga yahay booliiskuna ay ka shaqeeyaan
waxaa ka mid ah in boliisku uu sharci lahaado waan ku faraxsanahay taliyuhu inuu yidhi sharcigii dib baanu weynaynaa maamul goboleedyaduna ay ka dhawaajiyeen inay baarlamanadooda geenayaan waa bilow wanaagsan waxaa ka mid ah in habka beliiska loo qoreeyo ay noqoto hab aqoon iyo shuruudo tartan iyo mataqaanaa criteriyala lagu qoro waxaa ka mid ah in tababarka beliiska la siinaya uu yahay mid caqliga iyo jismiga iyo qiyamkoodaba dhisa oo qof hagaagsan uu noqdo oo dulmi aan jirin waxaa ka mid a habka loo maareynayo personal management oo qofka maalinku shaqada la qorayo sida uu u korayo oo mid shalay ka yimi aanu janar ku dul noqon soddon sano labaatan iyo shan sano markuu shaqeeyana sida uga bixi lahaa oo pension u geli lahaa
markay timaado ka hadalka ciidanka booliska soomaaliya waa hooyada ciidamada qalabka sida soomaaliya waana kuwa sida gaarka isha loogu hayo markay timaado xaqiijinta ammaanka bulshada dhexdeeda cabdulqaadir okey v o a muqdisho